maxaan ku dhahdaa xaradii meeshii garoonka idima degnaayeen isku soo aadiyey laakiin waxaa idhahna had iyo kontaroolka ciidamada garoonka wuu ka fogaa markii gaarigii inuu soo kacay ayaa la arkay waa jeejiyeen xabada lagu jeejiyey markii la kari waa oo inuu qaraxa iyo ayay la ogaadana isagoona ciidankii soo gaarin ayaa gantaal madfax lagu dhuftay gaarigii keligii ayaa meesha ku gurtay iyo dadkii ismaailaamyahu watay waxay leenahay hadiya marka shacabkii iyo ciidamadii meesha jooga wax khasaare kama soo gaarin asaga keligii ayaa meesha ku gurtay waa tahay xerada gaariga uu ku socday yaa deganaa
walaal garoonkii weeye ciidamo soomaali ciidamo maxaan ku rahdaa ethoobia ayaa isla degnaa waana garoonka dee caadiga ahaa oo maxaan ku rahdaa diyaaradda ilaaladiisana way fogeed oo meelo dheer ayaa laga joogay oo baraha kontarooladooda joogay aad bay u fogeed laakiin asaga ujeedkiisa waxay ahayd inuu garoonkii gala ciidamadan uu khasaare gaarsiiya diyaaradahan uu khasaare gaarsiiyay ahayd laakiin waxay dhahay maadi waxaa looga hortagay meel aada u fog informationkiisana waa la helay si saxaa loo helay markii la damcay in la joojiyo xabada lagu rido istaageynayna madfac caadi aa lagu dhuftay keligiis ayaa meesha ku jirta waa tahay dabcan haddii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax khasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa may walaalaal umaasan tahay wax khasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaarin male meesha meel xaafada ahena maysan ahayn wadada uu kusoo galay wadada kore oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga ee looga imaanayay wuxuu geli lahaa barta ciidanka uu degnaa unbay ahayd ciidankana meel ka horeysa ayaa looga hortagay formationkiisii xogta ayaa la helay marka in la joojiyo dabcay oo uusan istaageynayna hubka weynaa oo meeshii madfac ka mid ayaa lagu dhuftay marka halkaasuu keligii ku dhalaala yaa madfac ku dhuftay ciidamadii ilaalad ahaa oo meesha joogay oo soomaalidii ethoobiyaanka isugu dilay gartay marka waa laga guulaystay sida ay rabeen dhagarqabayaasha ee umaysan dhicin marka ayaga keliya ayaa ku khasaaray meeshaas waa tahay warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xoogan ay nawaaxiga garoonka laga maqlayay marka maxay rasaastaasi ahayd walaalaala umaasan tahay xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday markii gaariga xabadaha lagu riday san istaagaynin oo la ogaaday waa markaas markii hubka weyn lagu dhaqanayo marka rasaasta dhacda noocaas ayay ahayd marka ciidamo kale oo soo galay midna maysan jirin gaarigaas nidaaminta ka socday inbuu ahaa gaarigana waa laga guulaystay cadowga siday rabeen umaysan noqon ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay marka waa guul weyn oo aad maxaan ku leedahay usoo hoyeysay dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay waxaan ilahay mahadiya wax khasaara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaari sii gaariga wataanan ahaynna meesha jirin waa tahay degmada doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka gado marka see al-shabaab ugu suurto gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaalidu degnaayeen ololaala umaasan tahay gobolka gado guud ahaan degmada keliya oo ugu nabadgelyo badneed boqolkiiba boqol nabadgelyadeeday ahayd ayay ahayd degmooyinka kale boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan ayaa la dhihi jiray degmooyinka kale laakiin degmada doolow boqolkiiba boqol ayuu amnigeeda ahaa hadee nimankan isnidaaminta watana hadee hadday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga hadday doonaan dee gaari maxaan ku rahdaa lama ilaalin kara iyo qaf isnidaaminay labadaba lama ilaalin kara laakiin informationkiis ayaa la helay qaraxaas sida ay qoreysa xogta lasii helay eegan waxaa lagu jiray isla asagana wuxuu rabay khasaare inuu gaarsiiyo garoonka iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu khasaare gaarsiiyo ayuu rabay marka iyadoo eegan jiruu kusoo aaday rabiina ayaa maxaa loo fashilooday waa tahay qaraxa kadib warar baa sheegaya in ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaano ay ka sameynayaan taa maxaa ka jira amniga marka horeba aad buu u adkaa aada uu adkaa amniga maxaan ku rahdaa haddana amniga boqolkiiba boqol ayaa loo siyaasiyey boqolkiiba boqol ayaa loo adkeeyaa gartay waa sidee xaaladda marka doolow haddan
xaalada doolow waa nabadgelya boqolkiiba boqol amnigana waa seef dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shakisanaa oo dhan haddana ciidamadii ayaa shaqaafaya wax culays oo ka jirana ma jira nabadgelyadeedana waa boqolkiiba boqol amnigeedana waa seef ciidamadana heegankooda ay ku jiraan wixii soo aadi oo maxaan ku rahdaa dhibaatada intaysa rabena waa la fikiriyey meel fogna waa looga hortaga tahay kolley laamaha amniga iyo baaritaan unbay geli doonaan laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax daad mar aragta nin u xilsaarana jiro oo cadowga nala dirira markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan inqab inuu soo nidaamiyo iyo inuu maxaan ku rahdaa baabuur ay qarax kusoo xidhaan labadaas unbay aada ugu adeegtaan nimankaan dhabarqabayaasha oo u dawla hadii hadda cid kale ku eedeynayna ma jirto ayagaas unbaa waxaan ku rahdaa dee hadda lagu eedeynaya insha allahu baaritaana lama amnigo meesha jooga wadaan koley kaas insha allahu tacaala koley nabadjidkaas inbuu galaya hadda cirkaa uu galaya hadda aniga hadda ma dareemaya marka insha allahu ayadana waan daba taagayahay waana jecelna insha allah in cadowgaas lagu guuleysto meel kastoo joogaan iyo meesha ay kasoo baxeen intaba reer soo galinayna